caruuriyo ciroole dadkuu u wada cawdaane midnaan caynayne oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن صاحبية لدلهانتين ملبوا جوكتان كسر وذا برامج كعافمات كوالا بحليقان وكالات كما غشان راديا كسمايو عودكا دولة كباليتكا جبلان barnaamijka caafimaadka ayaa saaxiibayaal wuxuu yahay barnaamij alaba toddobaadkiiba maalin aad ka dhegaysataan raadiyaha kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland barnaamijka ayaana maanta waxa uu ku saabsan yahay xanuunada ku dhaca garbaha iyo weliba qaabka ay ku yimaadaan iyo sida lagu daaweeyo waxaa barnaamijka idiinla socodsiinaya maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor yuusuf qaalib ayaa barnaamijka igala qeyb qaadanaya dhanka farsamada waxaa inoo hagaya saaxiibkai cabdirasaaq socoto waa mar kale iyo barnaamijka caafimaadka ururka caafimaadka
mar kale saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka radio kismaayo codka jubbaland aad ka maqashaan barnaamijka ayaa maanta waxa uu ku saabsan yahay sidaan hore idinkugu soo xusay xanuunada ku dhaca garbaha iyo sida lagu daaweeyo iyo qaabka xanuunadaasi ay ku yimaadaan iyo dhibaatooyinka ay la kulmayaan marka qofka uu joogto u arko ama ay ugu dhacaan xanuunada ku yimaada garbaha iyo weliba seedaha ku wareegan haddaba doctor yuusuf qalib oo ku takhasusay arrimaha seedaha iyo weliba lafaha ayaa barnaamijka maanta igala qeyb qaadanaya waxa uuna inoo faahfaahinayaa xanuunada ku dhaca garbaha iyo weliba qaabka u wanaagsan ee loo daaweyn karo isla markaasina qofka daa'ima ama ay mar walba ay kusoo noqnoqdaan xanuunadaasi dhibaatooyinka uu la kulmi karo waa kan tiktoorka oo arrimahaasi oo dhan ka hadlaya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta waxaan kaga hadlayaa dha- garab xanuunka marka uu garabku ku xanuuno had- hadday jeer garabku wuxuu leeyahay qeybta sare ee garabka ee gudaha ah waxay leedahay afar mu- afar muruq oo isku yimaada oo sameeya caf sameeya oo markuu muruqu ku xidhmo lafta seed baa lafta ugu xidhantaa marka had iyo jeer waxyaabaha ugu fara badan ee ay dadku cawdaan garab xanuunka ee aan waxa weeye waa muruqyadaas seedooda oo had iyo jeer ku go-da marka afartaa muruq waa kuwa ugu muhiimsan ee haya iyaga iyo xejiyaasha kale garabka iyo isku haya muruqyada iyo lafta isku haya marka shaqadoodu waxa weeye waxa weeye inay gacanta kor u qaadaan oo kale inay wareejinta gacanta oo kale waa shaqadooda ugu muhiimsan ee muruqyadan iyo in ay ku hayaan positionka halkaa ay tahay ay ku hayaan muruqyadaasi waxa weeye shaqadoodu waa waxa ugu muhiimsan had iyo jeer waxaa ku dhaca dhaawac baa ku dhaca ama inay go-aan baa ku dhacda oo muruqyadaasi weliba qeybta seeda ee lafta isku haysa muruq iyo lafta isku haysa waana waxyaabaha kuwa ugu faraha badan ee sababa dadku hadeejee dadka waaweyn oo kale ay ku sababato in muruqii go-o oo ay qofkii uu gacantii kor u qaadi kari waayo gacantii tusaale ahaan oo kale gacanteenu ilaa weyne kor bay u wareegaysaa marka qofkii waxa weeye gacantii kor buu qaadi kari waayaya hore u qaadi kari waayaya tusaale ahaan oo kale markuu kor u qaado soo celintii baanu controli karayn oo ay gacantii soo dhacaysaa waxaa laga yaabaa in uu qofkii qeybta dambe ee dhabarkiisa oo kale soo gaari waayo marka waxyaabaha ku dhaca in uu dhaa- waa dhaawac horu soo gaadhay tusaale ahaan oo kale ama waxa weeye een, qofka oo uu dhaawac kusoo gaadhay een, waqti hore ama waxa weeye qofkii oo tusaale ahaan oo kale qaadaya wax aad iyo aad sha- een, walax ama shay aada u culus soo qaadaya qaaditaankaasina waxaa su- sababaya in ay go-do ama had iyo jeer marka dadku waaweynaadaan oo kale waxaa ku dhaca in ay- ay lisan badan yimaado iyo gow gow ahaan uu ku yimaado waxyaabahaasina waxaa ku sababa had iyo jeer inay seedahaasi ama muruqadaasi go-aan kuna sababaan qofkii inuu een, shaqadii gacantii uu waxba ku qabsan kari waayo uu halkaasun ku hayo uu hoosun u hayo ama uu koru hayo uu saa uu, een, ku hayo een, een, laabta ku hayo ama uu ku ku hayo hoos uu saa- as- positionka ay tahay gacantu uu ku hayo haddii ay muruqdaas ka go-aan een, waxyaabaha aad isku arkaysa waxaa ka mid a qofkii xanuun joogtaa een, qo- xanuunba dareemayaa wuxuu qofkii dareemaya in aanu ga- shaqadii ma- een, maalmaha lahayd uu qaban kari waayo inuu timihiisa fidh- ee, fidhan kari waayo oo kale inuu alaa wax soo qabsan sh- soo qabsan kari waayo ama in uu hadii jeer dhabarkii dha- qaybta dambe ee een- een, dhabarkiisa oo kale xuqunka qofku uu gaari waayo inuu xoqdo tusaale ahaan oo kale ama qof markuu badhar xidhanayo oo kale qaybta dambe uu xidhanayo oo kale inuu qofkii awoodi waayo inuu shaqadii maalinlaha uu qabsan uu qabsan qabsanayay in ay ka hor istaagto uu xanuun badan weliba een, xanuunkuna uu yahay aad iyo aad ugu daran yahay xilliga habeenkii oo kale qofkii oo u seexan kari waaya hadduu midigta oo kale garabka midigta oo kale ay wax noqdo qaybtii midigta uu seexan kari waaye marka een, een, haddii ay mus- seedahani ama murqadan ay ku go-aan sidee lagu ogaadaa Ee, had iyo jeer waxyaabaha ugu muhiimsan waxa weeye een, inaad dhakhtar la kulanto dhakhtarku wuxuu ku ogaanaya inuu qofka uu een, een, ku sameeyo een, exam ahaan oo kale uu ku sameeyo oo uu shay ku sameeyo een, een, gacmihiisa uu qe- warwareejin iyo kor u qaadid waxaa jira een, een, een, waxyaabo lagu ogaado ama waxa weeye inuu qofku mri oo kale lagu soo maro mrigana wuu sheegaa iyo ama altrason ahaan oo kale handuu ilaahay isaguna wuu sheegaa waxyaabahaasi waxyaabaha lagu ogaado haddaba qofka muxuu ku daweynayaa waxyaabaha ugu horeeya ee waxyaabaha lagu daweeya waxaa kamid ah qofka in rehabilitation ahaan oo kale iyo jimicsi physiotherapy ahaan oo kale iyo marka uu na- baarku cusub yahay ama inta hore waqtiyada hore la siiyo kinino een, la siiyo caabuqa hoos u dhiga een, xanuunka hoos u dhiga een, kaantaroola een, kaana yareeya xanuunkii iyo caabuqii een, meeshii waayo waxa laga yaaba inay slisan ay sameyso seedihii ama muruqyadii ay slisan sameeyaan taasina uu barar iyo caabuq uu samaysmo een, qofkii inuu xanuun aada iyo aada u daran uu ku sababo oo uu ka cawdo haddii waxyaabahaas oo dhan ay shaqeyn waayaan in jimicsi lagu sameeyo dawooyinkaas lagu siiyo ay shaqeyn waayaan waxa u baahan tahay oo een, in loo sameeyo een, qaliin camaliyad loo sameeyo camaliyadana waxaa lagu sameeyaa had iyo jeer een, arthroscopy waxa la dhaho ama waa keyhole een, een, camaliyad oo waxa weeye een, garabka ayaa la daldaloolinayaa een, dabeetana kamarad waxaa la gelinayaa hog hog yar oo wa- wax yara la daloolinayaa kamarad baa la gelinayaa qofkii oo aan la jeexin ayaa lagu soo tolayaa gudaha lagu soo tolayaa een, seedii go-day iyo muruqii lagu soo tolayaa oo laisku dhejinaya halkii ay berigii hore n- normal ahaan ahaan ku dheganayd ee seeda ku dheganayd waxaa laga yaaba inuu muruqu markii la go-do seedii ama muruqi go-o inuu muruqi dib u carara laga yaaba in lasoo jiido halkii uu ahaa positionkiisii hore in lagu tolo kadib een, waxaana waana een, een, maaha qalitaan ee jeexitaan la sameynayo waa kamarad baa lagu qalayaa qofkuna inuu markiiba bogsado een, ayay ay- ay faa'iidadiisa ka mid tahay hadii jeer een, keyhole surgery ama camaliyadan lagu sameynayo ar- ee scoobka lagu sameynayo inuu qofkii waana een, isla markiiba ama habeen dhakhtarku joogo isla markiiba baxo kadibna uu qofkii hadii jeer rekafarigiisoo kale ay aada iyo aada usoo degdegto ee waayo waxa weeye een, waxaa lagu sameeyey een, keyhole oo aada iyo aada qo- da- patientka ama dadka een, qofka een, ay go-do een, een, u f- saacidaya marka haddii aad ka cabanayso gacantii oo aad qa- ee wax ku qabsan kari weydo m- timihii oo aad fidhan kari weydo dhabarkii oo aad s- s- gaari weydo ama aad xoqon kari weydo xanuun habeenkii aad dareento aada iyo aada u fara badan garabkii oo aad qaybta garabka oo oo aad u seexan kari weydo habeenkii waxyaabahaasi waxa weeye waa waxyaabaha aad ku ogaanayso in seedaha ama muruqa qaybta garabku een, uu ku- ay ku go-day oo uu dhaawac kaa soo gaadhay ay seedaasi u baahan tahay in dib loo laiskugu xidhiidhiyo ama dib loo talo Ha- haddii aad dayalsato oo aanad wax ka qabanan qofku waxay ku samaysa misaadhow xanuuno kale waxaa laga yaaba artros inuu ku dhaco gacantii inuu qofkii sha- gacantiisi iyo wixii isku dhagaan oo kale oo waayo waa tishiyu iyo qaybtii garabka iyo wixii o dhan laabatadii garabka ee shaqaynaysay ay isku dhogto mar alaale markay isku dhogtana waxa weeye qofki waxaa laga yaaba hadhow inuu u baahdo een, in laga bedelaba madaxa een, markuu artros ku dhaco hadhow waa stage hore ayaan ugu hadlay fi waayo wuxuu soo maraa marxalado kale gedisan ayuu soo maraa kadib ugu dambeyn qofku waxaa laga yaaba inuu u baahdo in loo sameeyo camaliyad ama kala bedel garabka loo sameeyo marka waxyaabahaas oo dhan waxaa fiican inaad had iyo jeer mar walba ka taxadirto aada la socoto jidhkaaga iyo een, aad mar walba ogaato waxyaabaha kugu soo kordhay haddii ay waxyaabahaas aad ka cabanayso ay kugu soo kordheenna aada la kulanto dhakhtar een, een, een, qaabilsan qaybtan een, laabatooyinka oo kuu sameeya ama ka- kuu sameeya een, camaliyad ama kuu sameeya jimicsi ku habboon waayo jimicsi kasta lama samayn karo jimicsida qaar baa een, waxaynu nidhi waxay ka kooban yihiin afar muruq ama afar seedood haddii jimicyo jimicsi qaldan aad samayso waxaa laga yaabaa hadduu midku go-naa in aad kuwii kale sii goyso oo ay dhammaantood kuwada goxays kuwada go-aan marka waxaa ugu muhiimsan in si fiican loo ogaado ta ku go-an waa tee een, jimicsi noocee ah ama een, een, physiotherapy noocee ah een, ayaad u baahan tahay marka waxyaabahaas oo dhan waxa weeye waa waxa uu een, qofka beshanka ama een, een, ka cabanaya inuu aada iyo aada ula socdo oo aanu intuu hadii jeer dad badan baa nala soo xidhiidhay oo kugu soo diraya een, shay ama een, riboodo oo wixii loo sameeyey qofku marka hore waxa weeye inuu aada iyo aada uga digtoonaado uga- ula socdo jirkiisa marka een, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkan kooban ayaan kaga hadlayo ee, garab xanuunka iyo hadii jir waxyaabaha dadku ay ka cawdaan waayo dadka dhowr iyo afartanka ama kontonka gaadhay ama wixii ka sarreeyaba aada iyo aada ay noo weydiiyeen su-aashan waana su-aal nagu soo noqnoqotay Een, waxaana rajeynayaa inay dad aada u fara badan ay anfici doonto Een, ama haddii qof een, ay ku dhacday ama ay seedaasi gooday dhakhtar ula tago uu dhakhtarkii uu een, u sheego uu inuu si si fudud uu fahmo ururka caafimaadka
guud ahaan saaxiibayaal barnaamijkii caafimaadka maanta waa naga inta waxaa barnaamijka idinla socodsiinayay maxamuud cali xasan oo aniga ah doctor yuusuf khaalib ayaa barnaamijka igala qayb qaatay cabdirasaaq socoto ayaana farsamada aynoo kala hagayay tan iyo barnaamijka lamid ah inta aynu ku kulmi doono nabadgelyo ururka caafimaadka